bsm اllaahi الرaxman الraxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wالsalaatu waلsalaamu عalى rasuuli اllah slى اllahu عalayhi wعalى aalih وصaxbihi wslm allahuma wafiqna min alaqwaali wاlacmaali lima tuxibuhu watardaa waxaa dersigeenna caawa uu ka bilaabmayaa aayadda toddobaad ee suuratu yuusuf allah waxa uu ihi subxaanah laqad kaana fii yuusufa waikhwatihi aayaatu lisaa'iliin id qaaluu layuusufu waakhuuhu axabu ilaa abiina mina wanaxnu cusbah wanaxnu cusbatun ina abaana lafii dalaalin mubiin allah waxa uu ihi subxaanah laqad kaana waxa ahaaday fii yuusufa ay fii qisati yuusufa nebi yuusuf qisadiisa waxaa ku sugnaaday oo ahaaday iyo wa ikhwatihi wa qisati ikhwatihi iyo walaaladii qisadooda waxaa ku sugnaaday aayaatun calaamado iyo aayaad baa ku sugnaaday lisaa'iliina kuwa waraysanaya ama weydiinaya ayay ugu sugnaatay cibro iyo calaamad weyn ay ku wax qaataan alla waxa u ihi id qaaluu layuusufu wa akhuuhu axabu ilaa abiina mina wanaxnu cusbah id wakti ayay cibra ugu sugnaatay qaaluu ay yidhaahdeen walaalihii yuusuf layuusufu nebi yuusuf iyo wa akhuuhu walaalkii ayaa axabu loo kalgacayl badan yahay ilaa abiinaa xagga aabbahayo waxa loo kalgacayl badan yahay yuusuf iyo walaalkii minnaa annaka ayaana nalooga kalgacayl badan yahay wal xaal baa yuusuf iyo walaalkii loo kalgacayl badan yahay naxnu annaku cusba aanu nahay koox xoog iyo awood iyo quwaba loo taabagaloo waaweyn waxay yidhaahdeen inna abaanaa aabbahayo lafii dalaalin baadi buu ku sugan yahay baadidaasoo mubiinin cad waxay tilmaamayaan annakoo kooxoo ka badan oo toban ah marka uu naga doorbidayo yuusuf iyo walaalkii oo keliya oo weliba farabadnaanta aanu ku darsannay annaku rag waaweyn oo waxqabad leh inaanu nahay dee arrintaasi waxay tilmaamaysaa talaxumo xagga waalidka ah marka fii dalaalin mubiin baadidii diinta uma jeedaan ilaan waxa weeyaan aabbahood nebi buu ahaa oo baadi hadday ku tilmaamaan waa ku gaaloobayaan laakiin waxay u jeedaan wuxuu garab maray sidii sawaabka ahaydoo waa talaxumo inuu iyaga naga doorbido oo annaka una hilmaamo waxa ay yidhaahdeen iqtuluu dila yuusufa yuusuf dila aw itraaxuuhu ama waxaad ku tuurtaan ardaa ama dhul ku tuura dheer ama ninka dila ama mastaafuriyoo dhul fog ku tuura oon la arag yakhlu waxa idiin khaali noqon haddaad sidaa samaysaan oo idin gaar noqon lakum idinka wajhu abiikum aabbihiin wejigiisa ayaa idin khaali noqon oo dee idinku idiin soo jeedsan oo uu idin jeclaan wa takuunuu waxaanad ahaan doontaan min bacdih dilkaa yuusuf ama waxa weeyaan mastaafurintiisaa dabadeed waxaa noqon doontaan qowmaa qolo ayaad noqon doontaan qoladaasoo saalixiina wanaagsan waa toobad keeni doontaan laakiin iminka iska dila qaala waxa uu yidhi qaa'ilun mid hadla oo minhum iyaga ka mid ah ayaa waxa uu yidhi laa taqtuluu war ha dilina yuusufa yuusuf ha dilina wa alquuhu waxaad ku ridaan ama ku tuurtaan fii khayaabati aljubbi ceelka salkiisa ama guntiisa wax qarisa min alghayba yacni qarintii weeye khiyaab ama haybadii wa alquuhu waxaad ku tuurtaan oo ku qarisaan fii khayaabati aljubbi ceelka salkiisa ama guntiisa oo khayaabadan khayaabaadna waa la akhriyey haabadii qarsoonka ahayd bay ka timid yaltaqithu waxa qaadan doona haddii waxa weeyaan aada ceelkaa salkiisa ku qarisaan waxa qaadan doona bacdu sayaara kuwa socotada a barhkood ayaa qaadan doona in kuntum haddii aada ahaateen faaciliina kuwa samaynaya nin markaa iyaga ka mid ah oo ka tala fiicnaa baa yidhi war ninka hadilina waa walaalkeene ha yeeshee waxaad samaysaan ceelka guntiisa ku rida socotada halkaa soo maraysaa qaadane marka waxa ay bilaabeen sidii yuusufu gacantooda ku soo geli lahaa ee ay ujeeddadooda iyo waxay damceen u fulin lahaayeen qaaluu waxay yidhaahdeen markaa yaa abaanaa aabbahayow maa laka maxaa kuu sugnaaday laa ta'manna xaal aanad nagu aaminayn calaa yuusufa yuusuf waxaa halkaa ka muuqata inay in badanoo hore ka dooneen ama ka dalbeen oo uu aabbahood u diiday waayo waxaa laga qaadanayaa maa laka laa ta'manna yacni waxaa muuqata hadal hore inuu u horreeyey maxaad noogu aamini laadahay qaaluu waxay yidhaahdeen yaa abaanaa aabbahayow maa laka maxaa kuu sugnaaday ee laa ta'manna laa ta'manunaana waa la akhriyay aanad noogu aaminayn calaa yuusufa yuusuf wa innaa annagu lahu yuusuf la naasixuun kuwa u nasteexaynaya ayaanu nahay eh arsilhu yuusuf dir macanaa annaka la jirkayaga dir oo na raaci hadan berritoo leh yartaac ha cuno oo ha cabbo ama ha qadhaab tagoo midhahaa soo gurto oo wayalcab hana ciyaaro wa innaa anagu lahu yuusuf la xaafiduuna kuwa ilaalinayaanu nahay waanu ilaalinaynaa oo dayici mayne e na raaci ha iska ciyaaro hana qadhaab tagoo midhahaa nala soo gurta eh qaala waxau ihi yacquub calayhi asalaam innii aniga layaxsununii waxa i murugo gelinaya an tadhabuu inaad la tagtaan bihi yuusuf inaad kaxaysataan uu idin raaco way imurugo gelinaysaa oo ima cajab gelinaysaa raallina kama ihi wa akhaafu waxaanan ka baqayaa an yaakulahu diibu yaygu inuu cuno walxaalna uu cuno antum idinku canhu yuusuf haafiluuna aada moogan tihiin idinkoo iska ciyaarayoo moogan oo iska baratamaya oo meelihiinaa ku tartamaya ayaa suurowda yaygu inuu cidla ka heluu cuno qaaluu waxay yidhaahdeen lain akalahu di'bu yuusuf hadduu yaygu cuno walxaalna uu cuno naxnu annaku cusbatun koox anu nahay ragoo tobaneeye ah innaa annagu idan kolkaa hadduu cunabayey annagoo intaasoo raga ah la khaasiruuna kuwa khasaaray baanu deennahay annagoo kooxa hadduu yay nagala dhex buxuu cuno alla ilaah kuwa khasaaraan unahoo suuragal ma aha falamaa dahabuu markay la tegeen bihi yuusuf oo wa ajmacuu ay go-aansadeen an yajcaluuhu inay yuusuf yeelaan fii khayaabati aljubbi ceelka guntiisii inay ku ridaan ay damceen jubbiga waxaa la yidhaahdaa albi'ru idaa lam yutwa markaan ceelka la soo dhisin een afka la waxa weeyaan laga hagaajin een dabool loo samayn xaaladaas jubbi baa la yidhaha ee qodaalkun lagu daaya inta la qodo laakiin marka la dhisee laga shaqeeyaa bi'r uu noqdaa falamaa dahabuu markay la tegeen bihi yuusuf ee uu aabbahood raaciyey oo wa ajmacuu ay goosteen an yajcaluuhu inay yuusuf ka yeelaan fii khayaabati ljubbi ceelka guntiisii inay ka yeelaanna ayay dooneen ee ay goosteen facaluu ficlatahum jawaabka lamaada usoo qadar dee markaa waxay sameeyeen wixii ay sameeyeen oo ficilkoodii waafaleen wa awxaynaa waxaanu u waxyoonnay baa alla u yihi ilayhi ay ilaa yuusuf yuusuf waxaanu u waxyoonnay ceelka guntiisii isagoo ku jira oo sabi ah oon weli qaangaadhin ayaa alla u waxyooday oo karaamoodaa u siiyey alla waxau yihi wa awxaynaa waxaanu u waxyoonnay ilayhi yuusuf latunabbi'annahum wallee waad uga warrami oo waad uga warrami yuusuf ow biamrihim arrinkooda haadaa ee kani ah wal xaal baad uga warrami hum iyagu laa yashcuruuna aanay dareemayn oo aanay ogeyn iyagoon ku garanayn ayaa maanta waxay kugu samaynayaan aada uga warrami doontaa aayaadka dambaanay inoogu iman doontaa isaga oo madaxa oo masar oo dhan gacanta loo geliyey oy baahi ugu yimaadeen oo uu leeyahay miyaa garanaysaan waxaa ku samaysan yuusuf iyo walaalkii wa jaa-uu waa yimaadeen ikhwatu yuusuf abaahum aabbahood bay u yimaadeen cishaa'an ay waqta cishaa'in xilligii cisha yabkuuna xaal ay ooyayaan qaaluu waxaanay ku yidhaahdeen yaa abaanaa aabbahayow innaa anagu dahabnaa waanu tagnay nastabiqu annakoo tartamayna oo waxa weeyaan meel ku toog baranayno ramiga iyo ganashada ganidda wax la gano ku tartamayna ama baratamayna ayaanu ka tagnay wa taraknaa waxaanu kaga tagnay yuusufa yuusufna cinda mataacinaa alaabtayada agteedii baanu yuusufna kaga tagnay fa akalahu di'bu dabeedyeygii baa cunay waxaad mooddaa cudurdaarku lahaa waxaan ka baqanayaa wa akhaafu an ya'kulahu di'bu wa antum canhu haafiluun sidii wuxuu uba laqimay cudurdaarkii ayaa hadalkii afka aabbahood ka soo baxay bay iyaguna ku cudurdaarteen marka waxay yidhahdeen fa akalahu di'bu yeygii baa cunay wamaa anta adiguna maad ahaanin aabbahayow bimu'minin lanaa midna rumaysanaya walow kunnaa anu ahaanaba saadiqiina kuwa run sheegaya eh xataa haddaanu run sheeganaba adnana rumaysan maysid wa jaa-uu waxay la yimaadeen calaa qamiisihi qamiiskii yuusuf korkiisa waxay kula yimaadeen bidamin dhiig dhiiggaasoo kadibin aydii kadibin been u saaxiiba dhiig been ah oon run ahayn ama bidamin dhiig dhiiggaasoo kadibin ay makduubin lagu been abuurtay oon run ahayn oo dee dhiig been abuura ah qaala waxau idhi yacquub bal iskaba dhaaf in waxa weeyaan yuusuf iyay u cunay ah sawalad waxay idiin qurxisay lakum idinka anfusukum nafihiinnu amraa arrin bay naftiinnu idiin qurxisay beentoodii way u caddaato waa gartay waxau idhi markaa yacquub fa sabrun jamiilun ay fa amrii aniga arrinkayga iyo taladaydu sabrun sabir weeyi sabirkaasoo jamiilun qurux badan aniga taladaydu waa sabir wanaagsan wax kale ila taag ma aha wallaahu allana almustacaanu ka looga kaalmo dalbaya weeyaanee loo kaalmaysanayo calaa maa tasifuuna waxaad tilmaamaysaan waxaan beentan aad sheegaysaanna ilaahay baan u kaalmaysanayaa inuu iiga gargaaro beentiinna iyo balaayadiinna waxaynu ku jiraa qisadii nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam waxaa markaa halkan aynu ka gallay iyada oo ikhwatu yuusuf walaalkood ay u tashadeen taladaa iyo go-aanka ay gaadhayaanna wuxuu ka dhashay xasad ay xasdeen walaalkood waxay taasi tilmaamaysaa foolxumada xasadku uu leeyahay oo yuusuf walaaladii markay xasdeen waa kuwa ceelka gunta u dhigay waxa weeyaan qaabiil iyo haabiil labadii ilmo nebi aadam qaabiil markuu haabiil xastay dee waa kii dilay xasadu ibliisa liaadam markuu ibliis aadam xastay waa kii u sababay inuu jannooyinkii iyo samaawaadkii sare uu ka soo daadejiyo dhulka iyo rafaadka uu keeno marka had iyo jeer xasadku dhibaatada noocaasaa ka dhalata iyo wax ka daran marka markay arkeen yuusuf iyo sida aabbahoodu u jecel yahay iyo waxa weeyaan riyadii uu u sheegay tilmaamaysay darajadiisu inay iyaga ka sarrayso aabbihii yacquubna uu tilmaamay inuu nebi noqon doono calaamadaha iyo astaanta ka muuqata riyada uu arkay markaas ayaa xasad ay bilaabeen oo yidhaahdeen aabbahayo dee wuxuu naga jecel yahay yuusuf iyo walaalkii yuusuf iyo walaalkiina isku bah bay ahaayeen maxay u odhan waayeen tobanka kalena isku bah bay ahaayeen labiyo tobankaas oo waxa weeyaan yacquub u dhalay marka maxay u odhan waayeen la yuusufu wa akhuuna ila iyagaba waa walaalkoode yuusuf bay u aaneeyeeno waxay idhahan yuusuf iyo walaalkii walaalkaya may odhan waayo yuusuf waa isku bah had iyo jeerna xagga caatifadda iyo qurbiga jaanibka hooyada u badan marka wuxuu israa waxay israaciyeen labadoodii isku hooyada ahaa ilan aabunbaa ka dhexeeye marka yuusufu la yuusufu wa akhuuhu bay yidhaahdeen waayo iyaga ukhuwadoodu dee waa ashiqaa oo aabbiyo hooyaba way wadaagaan laakiin intan kale waa ikhwa liabun oo waa isku aabe marka waxay yidhaahdeen yuusuf iyo walaalkii waa kuwo aabbaheen xaggiisa loo kalgacayl badan yaho innaka uu inaga jecel yihi aabbaheenna tala xumaa haysa oo la fii dalaalin mubiin baadidii xagga diinta iyo xaqa ma aha ilay nebi buu ahaayo hadday baadi ku sheegaan waa ku gaaloobayaan laakiin waxay tilmaamayaan uun doorashadu labadan ka doortay inuu ku qaldan yahay oo su-ul ikhtiyaar oo waxay leeyihiin laba arrimoodba aabaheen waa ku qaldan yihi mid waa mide naxnu cusba koox baynu nahay toban nin labadu iyaguna waa laba midda kale iyagu waa carruur aan weli taabogelin oo sabi ah dee inankuna raggaa waaweyn ee xoog ee wax qabanaya wax u taraya aabbahood ayaynu nahay marka labadaba marka la eego waa ku qaldan yahay inuu labadooda inaga doorto raggeenna intaa leeg dabeed waa tashadeen waxay ku tashadeen shirqool iyo makri inay sameeyaan waxay yidhaahdeen yuusuf maadaama uu walaalkii way raacinayeenuuna u kalgacal badnaa yuusuf aabbihii dee uu ogaana waxa weeyaan yacquub yuusuf nebinimada uu noqon doono waxa uu u daryeelayo u ilaalinayaa sabab waxa u ahayd dee waxa yuusuf ka soo socda u ogyahy marka maadaama maxabadu xagga yuusuf u badan tahay waxay yidhaahdeen ninkan yuusuf aynu dillo ama dhul fog aynu ku tuuro si aabbaheen ba aynu cidlo uga helo oo innaka uu khaali inoogu noqdo inoogu madax bannaanaado wa takuunuu min bacdihi qowman saalixiin waa shubhadii ibliis iyo shaydaanka oo waa toobad keeni doontaan weeyi markaad ficilkaa samaysaan kadib ayaad wanaagsanaan doontaan oo dee waa toobad keeni doontaan waa shubhatu ibliis inuu ku yidhaahdo xumaanta samee waa toobad keeni doontaaye oo ma war baad u haysaa inaad noolaan iyo in lagu waafajinba towbadu ma gacantaaday ku jirtaa waa tawfiiq alleh intaa markay yidhaahdeen ayaa nin ka mida waxau yihi war yuusuf ha dilina laakiin ceel guntii ku rida dadkaa socotadaa qaadane marka in kuntum faaciliin waa dee talo anigu sidaasaan talo u arkaa haddaad imaqlaysaan taladiisii bay qaateen marka waxay gudagaleen siday u heli lahaayeen yuusuf ee maalin unay jaanis ugu heli lahayen ku raaco si ay waxa weeyaan shirqoolkooda iyo makrigooda dee u fuliyaan waxay yidhaahdeen markaa aabbahayow maxaad walaalkaya noogu aamini laadahay annakoo nasteexu ah culimmadu waxay yidhahdeen halkaa waxaa ka muuqata inuu in badanoo hore u diiday maalaka laa ta'manna calaa yuusuf kuma yidhaahdeen hadday hadda ugu horayso ee waxay taasi dareensiinaysaa in badanoo hore inuu celiyuu ka diiday marka arrinkii hadda ay cuslaynayaan oy leeyihiin annaku nasteex baanu u nahay walaaladii baanu nahay maxaad noogu aamini laadahay markaasaa waxay yidhaahdeen na soo raaci berri hanala qadhaab tago hanala cuno hanala cabo waananu ilaalinaynaa waxa uu yacquub ku yidhi waxa imurugo gelinayoo dhib igu ah inaad yuusufka haysaan oo la tagtaan waxaanan ka baqayaa yaygu inuu cuno idinkoon war u hayn waa xujaday hadhow qabsan doonaan waayo dee qofka beenaalihii iyo wixii wuxuu doonu ku tacalluqaa marka hadalkuu aabbahood ku yidhi ayay marmarsiya ka dhiganayaan wax kale may doonane marka kamay laba cillo ayuu u sheegay aabbahood midi waa mide inaanu ka sabri karin yuusuf maqnaanshihiisa oo murugo ay ku tahay innahu la yaxsununii an tadhabuu bih taa kamay jawaabin waayo kama jawaabi karaan oo dawadeedu waa inay daayaan oo aanay kaxaysan laakiin tii labaad bay ka jawaabeene ahayd yaygaan uga baqanaya oo waxay yidhaahdeen annakoo kooxa sidee yay u cuni karaa hadduu yay cuno allayleh dee ragba ma nihin markaa annakaa khasaaray dabeed waxay go-aan ku qaateen markay yuusuf u raacay ee ay waxay aabbahood kolba dhinac kaga yimaadaanba ay ku qanciyeen inuu raaco ayaa waxay go-aan ku qaateen inay ceel guntiisa geliyaan falkoodii way fuliyeen oo ceel bay gunta ugu rideen dabeed alla waxau ihi waxaanu yuusuf u waxyoonnay arrinkoodaa waxaad uga warramay iyagoon ogey maanta waxay kugu samaynayaan wakhti kale oo dambe ayaad uga warbixin doontaa iyagoon waru hayn ayaa loo waxyooday macnaha waanad badbaadaysaa oo halkan ku halaagsami maysid yuusufo weeyi dabeed wakhtigii cishaa'iga ayay aabbahood u yimaadeen iyagoo ooyaya waxaanay yidhaahdeen aabbahayow waxaanu tagnay annakoo tartamayna yuusufna alaabteeda agteedii baanu kaga tagnay yaygii baa cunay nana rumaysan maysid xataa haddaanu run sheegayno waxay keeneen qamiiskiisii oo dhiig ay soo marmariyeen intay neef gowraceen ama ugaadh ayaa dhiiggii ay ku soo dhabooqeen qamiiskiisii saddex arrimood bay u xujaysteen in waxa weeyaan yeygii uu cunay mid waa mide waxa weeyaan wakhtigay iman jireen ee maqribka way ka dib dhaceen oo cishaa'igii bay yimaadeen waa si aabbahood dareen u galo maanta wax weyn baa dhacay marka waktigii uu u bartay ay ka habsaameen dabeed waxay ku yidhaahdeen yaygiibaa cunay calaamadna waxay uga dhigeen shaadhkiisii ama qamiiskiisii oo intay soo marmariyeen waxa weeyaan dhiig ay keeneen oo yidhahdeen wakaa dhiiggii muuqda waxay iloobeen ama ay garan waayeen ama aan la waafajinba dee markay leeyihiin yey baa cunay inay qamiiska soo jarjaraan oy googooyaan qamiiskii oo sidiisii kaamilo ah oo dhiiguun dusha kaga soo dhawooqeen ayay yidhahdeen bal waa kan aaboo eeg markaasaa mufasiriintu waxay soo wariyaan inuu ku yidhi mataa kaana dibu xaliiman oo goormuu ahaa yeygu nin xaliim oo caqli badan oo xakiim ah oo ya'kulu yuusufa walaa yumaziqu qamiisahu goormuu noqday yeygu nin sidaa u caqli badan oo inakaygii yuusufna cunaya laakiin aayar qamiiska ka dhex bixinayeen meel keliya ka xaganayn ama ka jeexay yacni waxa weeyaan dee beentoodii baa iska caddaatay oo way u caddaatay yacquub waxaanay la yimaadeen been ay soo dhoobdhoobeen inay tahay markaasaa waxa uu ku yidhi bal sawalat lakum anfusukum amran fasabrun jamiilun wallahu lmustacaanu calaa maa tasifuun wuxuu yidhi yey cunay yuusuf ma jire eh naftiinnu waxay idiin qurxisay arrin iyo shirqool iyo makri aad dhigteen arrinkayguna waa sabir wanaagsan inaan sabro ilaahay baanan kaalmaysanayaa oo aan u kaalmaysanayaa waxaad samaynaysaanee xumaanta ah allah waxa uu ihi laqad kaana waxaa ahaaday fii yuusufa ay fii qisati yuusufa nebi yuusuf qisadiisii waxaa ahaaday dhexdeeda iyo wa ikhwatihi wa qisati ikhwatih iyo walaaladii qisadoodii waxaa ku sugnaaday aayaatun aayaad baa dhexdooda ku sugnaaday aayaadkaasoo lisaa'iliina kuwa weydiinayee waraysanayee doonaya inay wax ku qaataan alla ilaahay calaamado waaweyn oo lagu cibro qaato ayaa ugu sugan yuusuf iyo walaaladii qisadoodii dhex martay id wakhti ayaanay cibra ugu sugan tahay qaaluu la yuusufu wa akhuuhu ama wadkur ficil usoo qadar wadkur waxaad xustaa nebi moxamedow dadkana xasuusisaa id waagii qaaluu ay yidhaahdeen ikhwatu yuusuf la yuusufu yuusuf iyo wa akhuuhu walaalkii ayaa axabu loo kalgacayl badan yahay ilaa abiinaa aabbahayo xaggiisa minaa annaka nalooga kalgacayl badan yahay walxaal baa aabbahayo uu naga jecel yahay yuusuf iyo walaalkii naxnu annaku cusbatun koo xoog iyo quwole aanu nahay inna abaanaa aabbahayo la fii dalaalin baadi buu ku sugan yahay baadidaasoo mubiinin cad macnaha tala xumo ayuu ku sugan yahay weeyaan oo ra'yigii saxda ahaa wuu seegayo ma waafaqin waxay yidhaahdeen markaa iyagoo tashanaaya uqtuluu dila yuusufa yuusuf dila aw itraxuuhu ama waxaad ku tuurtaan ardaa dhul ku tuura yuusuf ama dila ama dhul ku tuura meesha ka dheeroo ka fog oo iska masdaafuriya si aanu aabbihii u arag yakhlu haddaad dee sidaa samaysaan yakhlu waxa idiin gooni noqon oo khaali idiin noqon lakum idinka wajhu abiikum aabbihiin wejigiisa ayaa khaali idiin noqon oo dee nimankuu idinkaga jeeday haddii la durkiyo idinkuu idiin soo jeedsan weeyi oo wa takuunuu dabeed waxaad ahaan doontaan idinkuna min bacdihi yuusuf dilkiisaa dabadii iyo ficilkaa kadib qowman qolo ayaad ahaan doontaan qoladaasoo saalixiina wanaagsan imika khaarajiya oo dila kadib bay idin toobad keeni oo dad wanaagsan aydin noqone qaala waxa uu yidhi markaa qaa'ilun mid hadloo minhum iyagii ka mida waxa uu yidhi laa taqtuluu ha dilina yuusufa yuusuf farha saarina wa alquuhu waxaad ku tuurtaan fii khayaabati ljubbi ceelka guntiisa waxqarisa ku tuura yaltaqithu waxa qaadan doona bacdu sayaara dadka socotada ee meesha maraya barhkood ayaa qaadan doona in kuntum haddii aad ahaateen faaciliina kuwa samaynaya haddaad sidaa yeelaysaan ha dilina ee ceel ku rida asayaarana waa min asayro aladiina yasiiruuna fi lard waa dadka socotada ah ee dhulka maraya qaaluu waxay yidhaahdeen yaa abaana aabbahayow waxay marayaan tabtii iyo xeeladay yuusuf ku heli lahaayeen si ay shirqoolkooda u fuliyaan qaaluu waxay yidhahdeen yaa abaana aabbahayow maa laka maxaa kuu sugnaaday ee laa ta'mannaa aanad noogu aaminayn calaa yuusufa yuusuf wa innaa anagu lahu yuusuf la naasixuuna kuwa u khayr miirayoo daacad u ah oo naseexu aanu nahay arsilhu dir yuusuf macanaa annaka la jirkayaga dir oo na raaci hadan berri toole yartac wax ha cunoo ha cabbo geedaha iyo midhahooga intuu u qadhaab tago ha iska soo gurto oo wayalcab hana ciyaaree wa innaa annaguna lahu yuusuf la xaafiduuna kuwa ilaalinayaanu nahay waanu daryeelanaa oo dayici mayno qaala waxau ihi yacquub calayhi salaam innii aniga layaxsununii waxa i murugo gelinaya oo aad ii dhibaya an tadhabuu bih masterka marka laga dhalaaliya anta masteriyada ficilka ka dambeeya ay dahaabukum bih tegista aad la tegaysaan yuusuf way i murugo gelinaysaa waakhaafu waxaanan ka baqayaa an yaakulahu di'bu yaygu inuu cuno walxaal antum idinku canhu isaga khaafiluuna aada moogan tihiin qaaluu waxay yidhaahdeen lain akalahu di'bu hadduu yaygu cuno wa naxnu cusba walxaalna uu cuno naxnu annaku cusbatun koox raga aanu nahay oo xoog iyo awood leh innaa annagu idan haddaa hadduu yaygu cuno la khaasiruuna kuwa khasaarayaanu nahay dee kuwa khasaaray oon caaqibo lahayn baanu nahay inakayaga annakoo tobana hadduu yay nagala dhex baxo falamaa dahabuu markay la tegeen bihi yuusuf ay kaxaysteen oo wa ajmacuu ay goosteen an yajcaluuhu inay yuusuf yeelaan fii ghayaabati ljubbi ceelka guntiisii inay yeelaan markay dooneen falamaa dahabuu markay la tegeen bihi yuusuf oo wa ajmacuu ay goosteen an yajcaluuhu yuusuf inay yeelaan fii ghayaabati ljubbi ceelka guntiisii hee waa jawaabkii lamaada oo maxduufahe dee facaluu ficlatahum ficilkoodii waa fuliyeenoo waa fale waxay samaynayeen waa sameeyeen jawaabka oo maxduufe sidaa ugu soo qadar facaluu ficlatahum way fuliyeen oo dee ceelkiibay gunta ugu rideen wa awxaynaa alla wuxuu yidhi markaa waxaan uu waxyoonay ilayhi isaga waxa kale oo culimmadu ay ku fasireen in wowda la ydhaha waa silo oo caatifadii ma aha e waa sile ama tawkiid jawaabkuna waa awxaynaa macnuhuna waxa weeyi falamaa dahabuu bihi yuusuf markay la tegeenee wa ajmacuu ay go-aansadeen an yajcaluuhu inay ka yeelaan fii ghayaabati ljubbi ceelka guntiisa inay ka yeelaan ay go-aansadeen hee wa awxaynaa ay awxaynaa markaasaanu waxyoonay ilayhi yuusuf latunabbi'annahum biamrihim haada wahum laa yashcuruun oo markaa awxaynaada jawaab laga dhigo wowdana silo ama tawkiid laga dhigo oo macno kale aan la siin ama sidii hore ku daayo markay ficilkaa sameeyeen markay arrintaa goosteen ficilkii way faleen wa awxaynaa waxaananu waxyoonay ilayhi yuusuf latunabbi'annahum wallee waad uga warrami ood uga warrami walaaladaa yuusuf ow biamrihim arrinkooda haadaa ee kani ah yacni arrinkan oo ceelkay kugu ridayaan iyo ficilkaay kugu samaynayaan wallee waad uga warrami doontaa yuusufow wal xaal baanad uga warrami hum iyagu laa yashcuruuna aanay garanayn iyagoon garanayn boon dareensanaynba ayaad uga warrami doontaa allah waxau ihi wajaa-uu abaahum cishaa'an yabkuun wajaa-uu waa yimaadeen walaalihii yuusuf abaahum aabbahood yacquub bay u yimaadeen cishaa'an waqta cishaa'in xilligii cishaa'iga yabkuuna xaal ay ooyayaan oo qariino waxay uga dhigayaan iyo calaamad inay musiiba dhacday markaa way ooyayaan qaaluu waxay yidhaahdeen markaa yaa abaanaa aabbahayow innaa annagu dahabnaa waanu tagnay nastabiqu annakoo tartamayna ayaanu tagnay wa taraknaa waxaanu kaga tagnay yuusufa yuusufna cinda mataacinaa alaabtayada agteedii baanu kaga tagnay faakalahu dibu dabeediyaygii ayaa cunay wamaa anta adiguna maad ahaanin aabbahayow bimu'mininkiina rumaysanaya lanaa annaga walow kunnaa aanu ahaannaba ee saadiqiina kuwa run sheegaya adiguna aabbahayow xataa haddaanu run sheeganana rumaysan maysid wajaa-uu waa yimaadeen ikhwatu yuusuf calaa qamiisih qamiiskiisa korkiisii waxay kula yimaadeen bidamin dhiig dhiiggaasoo kadibin aydii kadibin been u saaxiib ah yacnii dhiig been ah oon run ahayn ayay shaadhkiisii soo marmariyeen qaala waxau idhi markaa yacquub bal iskaba daaya yuusuf inuu yahay cunaye may dhicin taasiye sawalat waxay idiin qurxisay lakum idinka anfusukum nafihiinu amraa arrin bay idiin qurxisay ee fa sabrun jamiil fa amrii arrinkaygu sabrun sabir weeyi sabirkaasoo jamiilun wanaagsan waa samir jamiil oo wanaagsan oo qurux badan sabir baa ila taaga wax kale ma jiro wallaahu allana almustacaanu ka loo kaalmaysanayo weeyaane looga kaalmo dalbayo calaa maa tasifuuna waxaad tilmaamaysaan iyo beenta aad sheegaysaan waxaad sheeg sheegaysaan ee beenana ilaahay baan u kaalmaysanayaa beentiinna iyo balaayadiinna inuu iga xijaabo oo iga xafido o igaga filaado wa jaa-at sayaaratun fa arsaluu waaridahum fa adlaa dalwah halkanna waxaa laga gelayaa iyadoo socotadii ay timid ceelkii ay waadaanta ku riday yuusufu ku soo dhacay ay qaateen oo la addoonsaday shilimo yar oo liitana la siistay wa jaa-at sayaara waxaa halkaa laga fahmayaa dee mixnada iyo masaa'ibka ay soo marayaan dadka la doortay oo waxaa la yidhaahdaa dee laabudda min alibtilaa'i qabla tamkiin intaan lagu makansiineen gacanta laguu gelin guusha horta waa lagu soo shiilayaa oo waa lagu soo bislaynayaa faalbalaa'u lilwalaa'i kallahabi lidahab had iyo jeer imtixaanku walaha iyo doorashada alleh wuxuu u yahay sida ololku dahabka u yihi dahabka marka ololka la geliyo ayaa kiisa saafiga ah iyo wixii wasakha iyo ay kala miirmaan oo ka saafigiina soo hadhaa wixii qashinina uu ka baxaa dabkaa kala sifaynaya marka sida dabkaasi dahabka u sifaynayo ayaa imtixaanku owliyada ilaahay u sifeeyaa oo mukhlasiintu ay uga soo dhex baxaan ololkaa waa imtixaankiieh marka mixanka uu maraya bal eeg iyo ma-aalka uu ku dambayn doono cidhibtiisa allah waxau ihi wajaa-ad waxaa timid sayaaratun socoto niman socoto aa yimid oo xaggaa iyo masar intay shaam ka yimaadeen masar u socda wa jaa-ad waxaa timid sayaaratun socoto ayaa timid oo fa arsaluu dabeed waxay direen intay ceelkii yuusuf lagu riday ag degeen ayaa fa arsaluu waxay u direen ceelkii waaridahum ceelalyadoodii darka usii diyaarinaysa iyo biyaha ee uga soo dhaaminayso had iyo jeer colka ama dadka wada socdaa dee qof bay ceelali ahaan u dirtaan intaanay darka u aroorin ama biyaha ceelka ku jira marka wajaa-ad waxaa timid sayaaratun socoto oo fa arsaluu dabeed waxay direen waaridahum kii waxa weeyaan ceelalyadooda ahaa ee u arooraya ceelka si uu ugu diyaariyo biyaha iyo darka iyo waxa lamidka ah ceelalyadoodii hormaraysay ayay ceelka usii direen si uu ugu soo dhaamiyo faadlaa dabeed waxa uu ku riday waaridkii waa ceelalyadiiyo dalwahu waadaantiisii buu ceelkii ku rido oo ku laalaadiyey dee yuusuf oo meel haysta oo biyuhu aanay liqin ayaa waadaantii ku soo dhacayba culayska markaa wuxuu isleeyahay biyaad soo jiidanaysaa yuusuf baana ku jira qaala waxau ihi mar alla markuu arkay wiil ama nin dhallinyaroo qurux badan oo ugu jira waadaantii yaa bushraa bushaarooy haadaa awaanuki faxduri waa xilligaagiyo soo xaadir marka yaa bushraa marka la yidhaho waa bushaarooy qiraa'ada kale yaa bushraayana waxay noqonaysaa bushaaradaydiyey ila waa yaa ulmutakalim baa la socotee yaa bushraaya bushaaradaydiyey hadaa awaanuki faxduri xilligaagii baa la joogaaye kaalay waxau yihi haadaakani ghulaamun inan yar weeyi wa asaruuhu way qarsadeen yuusuf bidaacatan xaal uu yahay badeecad si aan dee walaaladii intay uga war helaan aan looguba qabsan alaab ay iyagu wataan oo kale ka dhigteen oo waa qarsadeen ama waxay ka yeesheenba dee addoon iyagu marka horeba ay lahaayeen ay wateen wallaahu allana caliimun mid u cilmi badan weeyi bimaa yacmaluuna waxay samaynayaan waxa ay samaynayaan kan ceelalyada ah iyo ciidankiisu ama ilaahay wuxuu u ogaal badan yaho uu arkayaa waxay samaynayaan yuusuf walaaladii iyo halka ay ku rideen alla waxau ihi washarawhu waxay ku iibiyeen yuusuf socotadii biamanin qiimo ama lacag bay ku iibiyeen baksin naaqusa oo yar baksigu waa waxa la bakse e xaqiisa aan la siin marka wuxuu mudanayeyba may siine washarawhu waxay ku iibiyeen biamanin qiimo ama lacag lacagtaasoo baksin naaqusa ama yar ka bedel amanka daraahima dirhamiyo ama shilimo yar bay siisteen oo macduudatin la tiriyey shilimo yar oo tirsan ayay yuusuf siisteen wa kaanuu waxaanay ahaayeen fiihi yuusuf dhexdiisa min azaahidiina kuwa ka zaahido oo ka tegaya oon dan iyo muraad toona ka lahayn oo waxaa la yidhaha zahida fi shayi idaa ragiba canhu markuu shayga nacuu isaga tago ayaa la yidhaha zahida fiihi waa ka zaahiday marka waxay ahaayeen yuusuf kuwa ka zaahidoo isaga tegey oon damba ka lahayn wa qaala waxa uu ihi alladii kii ishtaraahu yuusuf iibsaday oo min misra masar xaal uu ka mid ahaaday ree masar wa qaala waxa uu yidhi alladii kii ishtaraahu yuusuf iibsaday min misra ree masar xaal uu ka mid yahay limra'atihi haweenaydiisii wuxuu ku yidhi akrimii hagaaji mahwaahu yuusuf maqaamkiisa iyo meesha uu gelayo iyo makaanu nagaadigiisa ama meesha uu hoyanayo hagaaji ina kaa yar halka uu gelayo iyo hoygiisa iyo hugiisa iyo cuntadiisa iyo cabbitaankiisa hagaaji oo sharaf oo yaanu kugu dayacmina daryeel waxa uu yidhi casaa waxaba la arkaa oo laga yaabaa an yanfacanaa inuu ina anfaco oo dee uu inoo noqdo ciidan uu inoo shaqeeyo wax inoo qabto aw natakhidahu ama aynu ka yeelanaba waladaa ilmo waxaa laga fahmayaa halkaa inaanay ilmo lahayn marka waxa uu yihi inuu wax inoo taroynu adeegsano ciidanba inoo noqdana waa suurowdaa inaynu ilmo ka dhigannona waa suurowdaa marka ninkan iibsaday ee haweenaydiisii la dardaarmaya waa casiisu misra waa boqorkii markaa masar haystay kii ka hooseeye ku xigay ee wasaaradda ama maaliyadda iyo xisaabaadkao dhan u hayay dadka dhaqaalaha marka waa casiisu misra baa la ydhaha oo boqorka maahae waa ninkii uga hooseeyey ee maamulka hoosoo dhan u hayay marka haweenaydiisii buu la dardaarmayaa oo uu leeyahay ina kaa yar hagaaji oo daryeel oo ha dayicin waxa suurooda inuu ina anfaco ama ilma aynu ka dhiganno allah waxau ihi wakadaalik sidaa aanu yuusuf ceelka uga soo saarree uga soo badbaadinay ayaa makannaa aanu ugu dhiibnay liyuusufa yuusuf fil ardi arladii waa dhulkii masar sidaanu ceelkaba uga soo saaray guntiiseennu uga badbaadinay ayaanu ardu misrana gacanta u gelinoo isaga aanu mas-uuliya maamulkeedii aanu u dhiibnay walinucallimahu min ta'wiili alaxaadiis waxaad u soo qadartaa cilladani cilladay ku cadfan tahay oo waxaanu u makansiinoo arlada gacanta ugu gelinay yuusuf linukrimah si aan u karaamayno u sharafno iyo walinucallimahu si aanu u barro min ta'wiili alaxaadiisi sheekooyinka iyo wararka iyo riyooyinka fasiridooda si aanu u barro waxaanu arlada gacanta ugu gelinay si aanu u karaamayno iyo si aanu u barro cilmiga fasiridda wararka iyo riyooyinka wallaahu allana khaalibun kii adag ee gacan sarreeya weeyi calaa amrih ee arrinkiisa u adag ee u gacan sarreeya ee amarka uu bixiyo cid celin kartaoo ka hor iman kartaa aanay jirin walaakina akara annaasi ha yeeshee dadka bedidoodu laa yaclamuuna garan maayaan allah waxau ihi walamaa balaqa markuu gaadhay yuusuf ashuddahu ad adaygiisii waa markuu gaadhay yacni lamaa takaamalat quwatuhu alcaqliyatu walbadaniya awooddiisii jidh ahaaneed iyo awooddiisii caqli ahaaneed iyo garaad ahaaneed labaduba markay dhammaystirmeen ayaa looga jeedaa ashuddahu waxaanay culimmadu yidhaahdaan dee waa da-da afartankii ambiyadaba loogu waxyoon jiray qaarkood waxay yidhahdaan waa sodomeeye qaarkood waxay yidhahan maya waa labaatan laakiin sida haalibka ah sinul siniga waxyiga ambiyadu ugu iman jiray waa sinul arbaciin waana marka qofka awooddiisa caqli iyo jidh ahaanba ay taam tahay oo wixii ka dambeeya inuu hoos u noqdo mooye koru socodkii uu istaagay oo halkii ugu sarraysay uu gaadhay walamaa balaqa markuu gaadhay yuusuf ashuddahu ad adaygiisii oo awooddiisii jidh ahaaneed iyo tii caqliba ay taam noqotay hee ayaa ataynaahu aanu siinay yuusuf xukmaa xukun baanu siinay nebinimo weeye iyo wa cilmaa cilmi ayaanu siinay oo cilmigii waxyiga iyo fasiraadda riyooyinka iyo wararka la baray ayaa dee ka mid a cilmigii iyo fahm diinta la fahamsiiyo uu dadka ku kala xukumaayo alla waxau ihi wakadaalik ay kamaa jazaynaa yuusufa sidaa aanu yuusuf u abaal marinay ee mixnada uu soo maray dabadeed arladii masarba gacanta loogu geliyey nebinimadana loogu nicmeeyey sidaasoo kale ayaa najsi aanu abaalmarinaa almuxsiniina kuwa samafalayaasha ah ee camalkooda iyo cibaadadoodana hagaajiya mucaamaladooda iyo dhaqankooda khalqigana hagaajiya muxsin waxaa la yidhaahdaa ninka dhaqanku alla la dhaqmayana hagaajiya dhaqanka makhluuqaadkana hagaajiya oo hagaajinta mucaamalada alle waxa weeye dee an tacbud allaha kaanaka taraah fain lam takun taraahu fainahu yaraak inaad alle u caabuddo sidii waxaad arkayso waayo adigu haddii aanad arkayn dee isagaa ku arkaaya marka labadaa maqaam midkood ku caabud rabbi imaa maqaamu lmushaahada aw maqaam almuraaqaba imaa inaad u caabuddo sidii waxaad arkaysoo disha ku hayso si aad isaga ilaalinaysa inuu kugu arko waxaan u raalli ka ahayn eed cibaadada u qurxinayso iyo taa haddaad soo xaadirsan kari weydo ugu yaraan inaad ku caabuddo inuu isagu ku arkayo oo ku muraaqabaynayo in allaha kaana calaykum raqiiba waayo adigu haddaanad arkin isagaa ku arkaya marka yuusuf sidaasaa loo yacni sidaa yuusuf loo abaalmariyey loo wanaajiyey unbaa qof kastoo wanaag sameeyana loo abaalmarinaya oo dee hal jazaa lixsaana ila lixsaan yacni qofka camalka hagaajiyaa miyaa uu leeyahay oy u cunantaa oy u qalantaa ilaa isagana abaalmarinta in loo hagaajiyo mooye ma wax kalaa jasa iyo abaalu ah waraawadathu yuusuf mixnadii ceelka waxaa u raacday musiibo kale oo xumaan iyo faaxisho in laga doono ilan yaduba waa imtixaane oo dee qofkii alla suga unbaa sugma warajulun dacathu imra'atu datu mansibin wa jamaal faqaala inii akhaafu allaha raba alcaalamiin waatii nabiguba sala allahu calayh wasalam xadiidkii saxiixeynka abu hureyra warinayey waxaa ka mid a toddobada ilaahay u hadhaynaya maalinta qiyaame nin ay dalabtoy doontay gabadh qurux iyo nasabba leh meel wanaagsanna ka soo jeeda qurux iyo jamaalna leh oo waxa weeyaan ku yidhi ilaaha caalamiinta oo dhan rabbigoodaan ka baqaya ka dhowrsoonaadoo ka dhaqaaqay ninka sidaasoo kala sameeya abaalmarintiisu waa in loo hadheeyo maalinta bannaanka iyo bacadka la tuban yahay yowma alqiyaama marka yuusufna tii oo kalea ku dhacday haweeney waxa weeyaan nin madaxi qabo maalqabeen ah waxa weeyaan gurigoodii uu shaqaale ka yuhu addoonba u ahaayo aan waxba isaga tirinayn badan ayaa haddana dee intay jeclaatay xumaan weliba ka doontay waayo nebi yuusuf siduu nebigu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam uctiya shatru lxusni quruxda jirtaba kala badhow barh baa la siiyey yacni jamaal iyo qurux buu dadka kala dheeraa marka quruxdiisii ayaa dee intay la tacajubtay ayay xumaan ka doontayba o istidhi waxa weeyaan dee ina kan yar waxaa doonto ka fusho laakiin waxaanay ogeyn maqaamka yuusuf iyo halka uu taagan yahay iyo sida rabbi u dhowrayo iyo cismada marka waraawadathu waxaa doontay yuusuf allatii tii huwa isagu fii beytihaa gurigeeda uu ku sugnaa ayaa can nafsi naftiisii ka doontay oo damacday inuu xumaan ku sameeyo lama magacaabin oo sulaykha oo magaceeda ay mufasiriintu ku sheegaan halkan lama carabaabin laakiin waxaa la yidhi allatii huwa fii beytiha imra'atuhuna lama odhan ilaa haween badan hadduu lahaa waa teebaa lays odhan lahaa marka waxaa lagu qayday tuu gurigeeda joogay markaa waamawaa macruuf oo la garanaya waraawadathu yuusuf waxaa doontay oo xumaan ka dalabtay allatii haweenaydii huwa isagu fii beytihaa gurigeeda uu ku sugnaa ayaa can nafsihi naftiisii ka doontay waqallaqat way soo xidhxidhay tadciifku wuxuu faa'iideynayaa takraar waa dee gabadh waxa weeyaan qasri iyo fooq dhan ku jirto oo intaasoo albaabbay midba mid ka dambe yacni ka soo daba xidhay marka maaha albaab keliya eh tadciifku waa takraar waa albaabo badan bay soo xidhxidhay waqallaqad waxay soo xidhxidhay al abwaaba albaabadii qasrigay ku jirtay iyo fooqii albaabadiisii oo dhan ayay soo xidhxidhay wa qaalad waxaanay tidhi hayta lak kaalay yuusufow adaan diyaar ku ahay ama hayta kaalay laka ay adducaau lak yeedhmada iyo baaqu cidduu ku socdaa waa adigee ii kaalay yuusufow cid kale mahe waa adiga waa ta'kiid hayta waa tacaale eh laka adiga weeye kaan u baaqayaaye ii kaalay qaala waxa uu yuusuf yidhi macaada allah ilaahay magantiisa eh ee acuudu billaahi macaadan allaan kaa magan gelayaa innahu zawjkaagu rabbii sayidkaygii ilahaa weeyaan maaligaygii ila isagaa soo iibsadoo gacanta ku hayo adeego uu yahaye ciidan eh wuxuu yidhi innahu zawjkaagu rabbii waa sayidkaygii ilahaa ey soo iibsaday axsana waan u hagaajiyey mahwaaya maqaamkayga iyo makaanuhoyadkayga waa hagaajiyey oo waa idaryeelo waa i wanaajiyey waxa uu ihi innahu ina alamra washa'na waxa xaalkiiyo arrinku yahay laa yuflixu inaanay liibaanin addaalimuuna kuwa dulmiga falaa waxa uu idhi nin i hagaajiyey oo i xurmeeyey inaan reerkiisa u weydaartaa waa dulmi daalinna ma guulaysto ma liibaano marka iga suurtagal ma aha walaqad hammat wallaahi iyo laqad hammat way ku hamiday haweenaydii waxa weeyaan imra'atulcasiis bihi yuusuf way damacday oo xumaantiibay ka doontay wa hamma wuu damci lahaa huwa yuusuf bihaa iyada waa damci lahaa oo waa dooni lahaa lowlaa an ra'aa haddii aanu arki lahayn burhaana rabbih rabbigii xujadiisa cad ee waadixa haddaanay u muuqan uunu yaqiinsan isna waa hamiyi lahaa siday u hamiday oo jawaabku waa maxay laakiin burhaantii rabbaa u bayaanto oo u muuqatay oo ma hamiyin ilan jawaabku waa sidaa haddaanu arki lahayn wuu arkaye waa ku hamiyi lahaa kuma hamiine markaa qowlka aynu maray waa qowlka uguna sahlan uguna waadixsan cismada iyo dhowridda iyo ilaalinta nebiga maqaamkiisana munaasabka ku ah waxaad tafaasiirta ku arki doontaan waxyaabo fara badan oo israa'iiliyaad iyo khusacbalaad ah oon ku habboonayn maqaamka ambiyada oo ay sheegsheegayaan oo qaarkood ay leeyihiin isna wuu damcay waa ka nasahanyahay taas oo waa la dhowray baraa'adiisa iyo inuu ka dhowrsoonaana xagga dambe inoogu iman doontaayo waa laga wada markhaati kacay hadday qaraa-intii iyo calaamaadkii maryihiisa ka muuqda ay tahay hadday tahay shaahidkii reerkooda ahaa ee ka markhaati kacay hadday tahay casiisu misra laftiisii waxa weeyaan zawjadan qabay waxa weeyaan kulli waxay ka wada markhaati kaceen hadday iyada lafteeda tahay markii u dambaysay ee arrintu ay caddaatay kulligood baraa'ada yuusuf ay ka wada markhaati kaceen oo ay caddeeyeen marka sidaa darteed isagu wuu damcay ma aha macnuhu ee waxa weeye ilaahay xujada cad ee uu u muujiyo uu yaqiinsaday burhaantaa uu arkay ee rabbaanigii haddaanay jiri lahayn siday u damacduu u damci lahaa kaasi waa kaynu maray uguna fudud marka waxay culimmadu ku tawjiihiyaan wahama bihaadan ayaa culimmada qaarkood yidhaahdaan waa jawaabkii lowlaada ilan lowlaadu jawaab bay u baahanta oo lowlaa an ra'aa haddii aanu arki lahayn haddii laleeyahay inuu arkay lama le eh oo macnaha waa arkaye burhaana rabbi rabbigii burhaantiisa iyo xujadiisa cad inuu arkay haddii lalaayahay lama le ee hee dee lahama biha waa ku hamiyi lahaa marka jawaabkii oo hormaray culimmada qaarna waxay yidhaahdeen maya lowlaa jawaabkeedu inuu taqadumo naxwada ama luqada sida raajixa kuma bannaana marka waxay ku tawjiihiyeen wahama biha waa daalli ee maha jawaabkii daalligu waxa weeye waa astaan ama daliil tusinaaya jawaabka lowlaada ka xadfan ee lasoo qadaraayo waa sidii baabulishtiqaalkii oo kale dee isamka mansuubka ah ficilka ka dambeeya wuxuu fasiraa uu tusiyaa uun ficil isaga la midi inuu ka horeeyo isam ka nasbinayo ku camalfalayo ilan ka dambe kuma camalfali kare eh marka kan dambe wuxuu fasirayaa uun kaa hore maxduufka ah imikana waxa ay yidhaahdeen kan hore wuxuu daalli ama daliil iyo calaamad u yahay ka meesha ka maqan ee lasoo qadarayo oo macnuhu waxa uu noqonayaa lowlaa an ra'aa burhaana rabbi rabbigii burhaantiisa haddaanu arki lahayn wuu arkaye hee lahama biha oo lahama bihaada halkee laga qaatay wahama bihaada culimmada qaarna waxay yidhaahdeen alhamu hamaan hamu lkhawaatir wa hamu alcaziimati walisraar marka hamiga imra'at lcasiiz waa hamu alcaziimati walisraar waa hami go-aan iyo ku adkaysi leh oo qowl iyo ficilba ay raacisay oo waatan qowlkii tidhi hayta lak ficilkii waatan raacisay waqallaqat alabwaab qowl iyo ficil iyo asbaabtiiba maxay u samaysay dee xumaantii inuu ku sameeyo marka iyada hamigeedu waa maxay waa israar iyo casiimo iyo go-aan go-aanka iyo casiimada asbaabteeda wadataana dee waa waxyaabaha qofka lagu ciqaabo walow ficilki yaanu dhicinbe oo xadiidkii id altaqa almuslimaani bisayfayhima falqaatilu walmaqtuulu fi nnaar saxaabadu markay yidhahdeen yaa rasuul allah hada alqaatil famaa baalu lmaqtuul qaala inahu kaana xariisan calaa qatli saaxibih waa hamigii casiimada ama israarka ahaa oo labadii nin ee isdilae muslimee seefta iskaga hor yimid ee rasuulku uu yidhi labadooduba waa fi naar ee waciidkaa iyo goodigaasi ku soo arooray ayay saxaabadu su-aaleen gacanku dhiiglaha qaatilka garanaye miskiinkan la dilay arrinkiisu waa maxay wuxuu yidhi isaguba teello uma dhigane wuxuu ku dadaalayay dilkiisa markaa ma dilin hadda ficilkii ma dhicin laakiin casiimadiisu maxay ahayd dee inuu dilo marka imika hamiga haweenaydani waa hamu alcasiimati walisraar waa go-aan adag oo asbaabtay ku fulin lahaydna ay samaysay kaasi waa hami laakiin culimmadu waxay yidhahdeen hamigan yuusuf waa hamu lkhawaatir maadaama uu bashar yahay dabiici ahaan qofka basharka ah wixii khaadirkiisa ama qalbigiisa kusoo dhici lahaa ayaa kusoo dhacay cabsida ilaahay baana ka xijaabtay marka waani kala duwan tahay khaairada kugu soo dhacaysa iyo israarka dee waxaad goosato ee aad go-aansateed niyeysato marka waxay yidhahdeen waa hamulkhawaatir oo waxa weeyaan waa wixii bashar ahaan ama dee maadaama uu bashar yahay wixii kusoo dhacay laakiin markiiba uu iska difaacay ee aanu ku camal falin waxaa kaloo culimada qaarkood usoo qadareen wahama biha ay wahama bidafciha wuxuu ku hamiye u goostay marka waa casimadiiy inuu iska difaaco oo uu iska riixo wahama bidarbiha waa lagu fasiray laakiin waxyaabahaas oo dhan hama bidarbiha hama bidafciha wax daahira oo muuqda ma aha marka sida raajixa ah ee daahirkana muuqataa waxa weeye inaad lowlaa an ra'aa burhaana rabbihidaa jawaabka kaa horena aad tidhaha waa daaligii jawaabkana aad usoo qadarto macnahana aad ka dhigto haddaanu xujada ilaahay arki lahayn uunu yaqiinsan lahayn waa ku hamiyi lahay laakiin kuma hamiyin waayo xujadii rabbuu arkay allah waxau ihi kadalik ay kadalika araynaahu lburhaana linasrifa canhu suu sida imaamu suyuudi jalaaleynka uusoo qadaraayo waxaad tidhahdaa kadalika kadalika araynaahu lburhaan sidaas ayaanu yuusuf xujada cad u tusinay oo xujada caddi waa maxay waa xujada u caddaynaysa foolxumada faaxishada iyo wax la sameeyay inaanay ahayn oo wax laga durko oo foolxun ay tahay marka kadalika araynaahu lburhaan sidaasi ayaanu yuusuf daliilka cad u tusinay linasrifa si aanu uga leexino canhu yuusuf assuu'a xumaanta aanu uga leexino iyo walfaxshaata foolxumada badan oo zinada ah waayo innahu yuusuf min cibaadinaa addoommadayada ayuu ka mid ahaaday addoommadayadii almukhlasiina ee la saafi yeelay yacnii loo badhax tiray ilaahay daacadiisa iyo cibaadadiisa loo badhax tiray marka riwaayadeennan qiraa'adan xafsadu waa almukhlasiina bifatxi laam waana ismi mafcuul waa ka yacni waxa uu ka mid ahaaday kuwa loo badhax tiree loo saafi yeelay xagga daacada iyo cibaadada rabbi qirada kalena waa bikasri laam oo dee waa ismi faacil oo min cibaadina almukhlisiina addoommadayada cibaadada u badhax tiraya allee u saafi yeelaya laakiin qiradan waxa weeyaan riwaayadan xafsada ee bifatxi laam ayaa ka ablaqsan oo ka xeel dheer isamka faacil oo kuwa la saafi yeelay ee xagga rabbi laga doortay ayaa ka xeel dheer kuwa iyagu saafi yeelay mukhlas ayaa ka ablaqsan mukhlis wastabaqa waxay u baratameen oo u kala dheereeyeen yuusuf iyo haweenaydii xumaanta ka damacday albaaba albaabkii bay u kala dheereeyeen oo isna waa ka baxsanayaa iyaduna waa eryanaysaa waqadad way jeexday qamiisahu qamiiskiisii min duburin xagga dabada yacni xaggaa dhabarkee dambe ayay qamiiskiisii ka jeexday oo dee way soo qabsanaysay wa alfayaa waxay labadoodiiba ka heleen yuusuf iyo haweenaydiiba sayidaha haweenayda zawjkeedii oo yacni luqatan sayidkii waxaa lagu ilaaqay cala azawj wa alfayaa waxay ka heleen yuusuf iyo haweenaydiiba sayidaha haweenayda ninkeediiba waxay ka heleen lada albaabi albaabka agtiisii bay ka heleen iyagoo is eryanaya ayaabay albaabkii kula kulmeen odaygiioo soo gelaya qaalad waxay tidhi maa jazaau man araada yacni surcada daakirada iyo markaaba haweenku siday dabinka u rogaan ama shirqoolka yacni halkii laga eegayo dee inay argagaxdo iyadu ay dib u cararto ayay markiiba kiiskii yuusuf ku rogtay qaalad waxay tidhi maa jazaau man mid abaalmarintiisu mabay ahaanin kaasoo araado doonay biahlika ehelkaaga suu-an xumaan la doonay yacnii makrigeeda iyo shirqoolkeedu siduu u badnaa man facala may odhan ilin way ceeboobaysaa ka ku sameeyey laakiin waxay tidhi man araada ka damca ee doonayba may dhicine abaalkiisu ma aha kayacni ehelkaaga xumaan la doonay ilaa an yusjana in la xidho mooye wax kale aw cadaabun aliim ama cadaab xanuujiye mooye wax kale abaal uma aha marka maada naafiyaynu ka dhignay waxaana laga dhigi karaa waxa weeyaan istifaamiyo inkaariyo bimacna nafyi ah oo qaalad waxay tidhi maa jazaau man mid abaalmarintiisu may maxay ahaatay ama maa jazaau man mid abaalmarintiisu miyay ahaatay may ahaanine nafyigu waa sidaa maa jazaau man mid abaalmarintiisu miyay ahaatay mabay ahaanine kaasoo araado la doonay biahlika ehelkaaga suu-an xumaan ilaa an yusjana in la xidho mooye ma wax kalaaba abaal waa uma ahaye aw cadaabun ama cadaab cadaabkaasoo aliimun ay mu'limun xanuujiya qaala waxau yidhi markaa yuusuf waa isberi yeelayaaye hiya iyadu raawadatnii iyadaa iga doontay can nafsii naftayda waxau yidhi iyadu haweenaydani iyadaa naftayda iga damacday oo xumaan iga doontay wa shahida waxaa ka markhaati kacay shaahidun mid markhaati kaco min ahlihaa ehelkeedii ka mid a markhaati kacay oo muxuu ka markhaati kaco uu yidhi waa macnihii shahaadada waxau yidhi in kaana hadduu ahaaday qamiisuhu yuusuf qamiiskiisu hadduu ahaaday qudda mid laga dilaaciyo min qubulin xagga hore fa sadaqad haweenaydani runbay sheegtay wa huwa yuusufna min alkaadibiina kuwa beenta sheegayuu ka mid yahay wa in kaana hadduu ahaaday qamiisuhu qamiiskiisu yuusuf qudda mid laga dilaaciyey min duburin xagga dambe oo dhabarka laga jeexayna fakadabat haweenaydu been bay sheegtay wa huwa yuusufna min asaadiqiina kuwa runta sheegaya ayuu ka mid yahay waxaa la yidhaahdaa waa min baabi alistishaadi bilqaraa'ini walaxwaal waxyaabaha wax lagu xukumo waxaa ka mid a qaraa-inta iyo axwaasha arrintaa ku xeeran ee ku wareegsan ayaa loo daliishan karaa waxa meesha ka dhacay haddaan bayino cad lahayn qaraa-inul axwaal qaraa-inta ku xeeran ayaa astaan iyo daliil u noqon karta marka waxa uu yidhi haddii qamiiskiisani xaggan hore uu ka dilaacsan yahay waxa weeyaan been buu yuusuf sheegayaayo waa runteedu isagaa damcay oo muxuu ka daliishaday qariinadu waa maxay dee haddii halkan jamiiska ama qamiiska halkan laga jeexjeexo waxay ka turjumaysaa dee isagoo xaggii gabadhii kusoo socdo dee weeraraya inay iska qabato dee jeexjeexaysa marada markuu dee isagu ka hor yimaado ila isagiiba wax doonaye marka jeexiddu halkan ay ku dhacaysa marka waxay noqonaysaa iyadaa run sheegaysa been buu sheegaya waxase uu yidhi shaahidku haddii qamiisku xagga dhabarkee dambe uu ka jeexan yahay isagaa run sheegayo iyadaa beena leeyahay waayo hadduu isagu wax ka doonayo dee gacanta inta la dhaafiya halkaa lagama jeexeene halkanaa laga jeexi laha laakiin dhabarka jeexani wuxuu astaan u yahay isagoo ka cararaya oo kasii socda iyadu inay dee soo qabsanayso jamiiska jeexaysa marka astaan iyo calaamad maxay u noqotay meesha uu shamiisku ka jeexan yahaa astaan u ah ciddii wax doonaysay iyo ciddii aan doonayna cararaysay marka waa qariinada lagu waxa weeyaan lagu aqoonsanayo waxa meesha ka dhacay falamaa ra'aa markii uu odaygii arkay zawjkii waa casiisu misra waa ninkii madaxdaha ee haweenaydan qabay falamaa ra'aa markuu arkay qamiisahu qamiiskiisii markuu arkay yuusuf oo qudda laga dilaaciye min duburin xagga dambe qaala waxau idhi innahu ficilkan iyo arrinkan dhacay amaba hadalkaad lahayd maa jazaau man araada biahlika suu-an ilaa an yusjana aw cadaabun aliim ile saasay tidhe qaala waxau idhi innahu arrinkan hadalkaad lahayd iyo falkan meesha ka dhacay min kaydikunna waa shirqoolkiinni haddaa haweentihiin wuxuu u jamciyey kaannamaa inay caado dumar tahay shirqoolka iyo kaydku muu odhan min kaydiki waa adiga shirqoolkaagii ee wuxuu yidhi min kaydikunna haddaa haweentihiin waa shirqoolkiinnii waayo inna kaydakunna shirqoolkiinnu cadiimun waa mid weyn yuusuf uu haddana ku soo jeedsaday odaygii oo waxau yidhi yuusufu yuusufow acrid adiguna iskaga jeedso can haadaa falkan iyo dhacdada adiguna hayna khashifinoo waxba ha sheegsheegine halkaa ku dhaafoo ka jeedso way caddahay cidda waxaan samaysaye wastakfirii haddana islaantii buu ku jeedsaday oo waxau ihi wastakfirii dembi dhaaf weydiisa adigu lidembiki dembigaaganna ilaahay dembi dhaaf ka dalab waa dembaabtaye waayo innaki adigu haweene yahay kunti waxaad ahaatay min alkhaai'iina kuwa gefka u badheedha ayaad ka mid noqotay oo khaai waxa uu ka yimid ficilka khaia yakhtau oo min baabi calima yaclamu ah idaa tacamada alkhata marka gefka uu u badheedho gelidda uu galaayo ee aan waxa weeyaan kama iyo si khalada aanu uga dhicin ayaa khaia la yidhaah marka alkhaai'iin waa kuwa gefka u badheedhay laa yaakuluhu ila alkhaaiuun waatii ahlu naarka lagu yidhi yacni ma cunaan cadaabka iyo cuquubada iyo qurunkaas kuwa gefka u badheedha mooyaane ila alkhaaiuun marka waa khaia yakhtaw laakiin akhtaa yukhtiu fahuwa mukhtiun waa qofka gefka si kama ah qasad la-aan u gala een u badheedhin ayaa la ydhaha akhtaa walidaalik ayaa dee almujtahidu yukhtiu wa yusiib qofka mujtahidkiihi waanu gefi karaa isagoonu qasdin waanu asiibi karaa xaqa labada xaaladoodbana huwa daa'irun bayna ajrin wa ajrayn ajar iyo laba ajar ayuu udhaxeeyaa oo hadduu asiibana ijtihaadkiisa iyo isaabadaba laba ajar buu ku kala helayaa hadduu gafo isagoon u qasdinna ajarkii ijtihaadkuu leeyahay khaigiisuna waa makfuur haadihi alaayaat waxaa ku sugan in waxa weeyaan qoladii socotada ahayd markay soo martay ceelkii yuusuf lagu riday inay ka soo saareen ikhraaju yuusufa min aljubbi bidalwi wa baycihi liahli misra inta ceelkii waadaan lagaga soo saaray ayaa iyagu dan badan kamay lahayne reer masar wax yaroo jaban ay ka siiyeen halkaasaa markaa ninkii casiisu misra la odhan jiray ee boqorka ku xigay ee dhaqaalaha iyo iqtisaadka oo dhan mas-uulka uga ahaa ninkaasaa intuu iibsaday gurigiisii geeyey si uu adeege iyo ciidan iyo addoon ugu noqdo dee sabi yar buu ahaa markaas shanigiisuna waa weynaan doonaa mustaqbalka laakiin dee waa mixnaduu soo maray ninkaasaa iibsadoo gurigiisii uu ku noolaa kadib mixnadaas ceelka lagu tuuray waxa kaga sii darayd mixnada fitnada waxa weeyaan loo soo bandhigay imra'atulcasiis waayo taa hore jidhkiisa mooye dee diintiisa waxba ma yeelin laakiin tan diintiisaa duulaan lagu ahaa laakiin ilaahay baa ka badbaadiyey oo ambiyadu waa macsuumiin oo ilaahay baa maqaamkiisa ka dhowray oo burhaanta ilaahaya uu yaqiinsadu arkay darteed ayuu xumaantii kaga joogsaday markii ay ceelkii ka soo saareen ninkii ugu horreeyey ceelalyada ahaaye waadaantiisa uu soo raacay yuusuf dee farxad ayuu kala ballaadho uu yidhi yaa bushraa haada ghulaam wa asaruuhu bidaacatan wallahu caliimun bimaa yacmaluun kadib qiimaha liita ee baksiga ayay siiyeen waa isaga tegeen dabeed ninkii casiisu misra ee iibsadayna haweenaydiisii buu ku ballamiyey uu yidhi ninka ilmaha yar daryeel oo ha dayicin waxaba suurowda inuu ina anfaco ama aynu ilmo ka yeelane ilaahay markaa waxa uu tilmaamay sidaa uu ceelka guntiisa uga soo saaray yuusuf inuu arladana makansiinayo uu gacanta u gelinayo cilmina la barayo tafsiirul axaadiid ama fasiraadda wararka iyo riyooyinku ay ka mid yihiin ilaahay waxa uu yihi markii uu adeegiisii gaadhay oo afartan jir iyo soddon bal lagu tilmaamay ayaanu nebinimadii iyo cilmigii siinay sidaas ayaananu cid alla ciddii waxa weeyaan wanaag samaysaanu u abaal marinaa oo dee wahal jazaau lixsaani ila lixsaan dabeed mixnadii kale ama musiibadii kalea dhacday oo haweenaydu gurigeeda ku noolaa inay naftiisii ka damacday markaasaa waxau ihi qaala macaada allah waxaa aada iyo aad waxyaabaha u cajabta badan ka mid ah dadka saalixiintii marka la ibtileeyo hadalkoodu waa isku mid kalaamu saalixiin cinda alibtilaa sawa oo qisadii maryama fii suurati maryam markii la imtixaamay hadalkay tidhi iyo qisadan yuusuf hadalka uu yidhi waa isku mid maryama markii ay qoomkeedii intay ka dheeraatay oo ka fogaatay malakul jibriil loo soo diray fa arsalnaa ilayhaa ruuxanaa fatamahala lahaa basharan sawiya alla waxau yihi ruuxdayadii malakuljibriil ayaanu maryamo u soo diray waxaanu isugu soo suureeyey waxa weeyaan qof dhallinyaraa oo qurux badan ayuu isugu soo suureeyey waayo malaa'igta wuxuu ilaahay awood u siiyey qudratu tashakur inay waxay doonaan isku ekaysiin karaan marka dee qof dhallinyaro oo quruxsan ayuu isugu soo ekaysiiyey markay maryame aragtay maxay tidhi suuratu maryam qaalat innii acuudu biraxmaani minka in kunta taqiya waxay tidhi ilaaha raxmaankaan kaa magan gelayaa alla haddaad ka baqanayso ila iyadu qof aadamiyay u haysataa ninkan ku soo socda qof bani aadamay u haysataa ilaaha raxmaankaan kaa magan galay bay tihi qaala inamaa ana rasuulu rabbiki liahaba laki hulaaman zakiya jibriilna waxa uu ku yidhi malaguu rabbigaa kuusoo diray uun baanahay si aan ilmo dahiran oo zakiya oo waxa weeyaan karaamo iyo maqaam leh si aan kuugu hibeeyo allah iisoo kaa diray shaahidku markaa waxa weeyi maryami markay aragtay nin qurux badan waa malag jibriil baa isku soo ekaysiiye waxay tidhi innii acuudu biraxmaani minka in kunta taqiya alle haddaad ka baqanayso allaan kaa magan galay yuusufna gabadhan quruxda badan markuu arkay ay xumaan ugu yeedhay isagoo dhallinyar ah isagoo wakhtigii xaajada iyo shahwada dadku ay ugu adkayd ah iyagoo keligood gurigaa ku jira iyadoo albaaboo dhan soo xidhay iyadoo dawaacidii u sababi lahayd inuu ku dhacoo dhan ay ku xeeran yihiin ayaa haddana muxuu ku yidhi qaala macaad allah allaan kaa magan galay marka waxaad garanaysaa kalaamu saalixiin dadka alla doortay hadalkoodu marka la imtixaamo sidaasuu isku mid u yahay oo ilaahay ay uga magan gelayaan makruuh iyo dhib oo dhan wixii kusoo yacni dhaca ama kusoo baxa allay ka magan gelayaan walaqad hamat bihi wahama biha lowlaa an ra'aa burhaana rabbih iyadu waa damacday oo waxay goosatay xumaantaa inay ka fushato wax allo wixii u sababi lahaana way samaysay laakiin isagu kuma hamiyin mana damcin oo waxaad martaa tafsiirkaa raajixe aynu maree ah haddaanu xujada ilaahay ee waadixee cad aanu arki lahayn oonu taa yaqiinsan lahayn waa ku hamiyi lahaa laakiin burhaantii ilaahay buu arkay kuma hamin markaa wey kadalika linasrifa canhu suu-a walfaxshaa inahu min cibaadina almukhlasiin alla waxau ihi sidaa aanu xujada cad u tusnay ayaanu xumaanta uga leexinaynaa waayo waa addoommadayada la doortay ee cibaadada iyo daacada loo sifeeyey ama loo badhax tiray idan alikhlaasu sababu najaah in cibaadada la badhax tiraa waa waxa lagu badbaado cibaadada lagu badbaadaa maaha ta wax ku barxan tahay cibaadada intaad khaalis yeesho unbaad ku badbaadaysa walidaalika ayaa salafkii iyo dadkii wanaagsanaayo hore waxay ku dadaali jireen maaha camal farabadnaanta camalka tayadiisa iyo wanaaggiisa iyo ikhlaaskiisa ayay ku dadaali jireen waana hadafka laynoo abuuray ikhlaaska iyo wanaajinta camalku in ikhlaas iyo mutaabaco lala yimaado o alladii khalaqa almowta walxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala ilaahay waa ka abuuray geerida iyo iyo nolosha labadaba si uu idinku imtixaamo kiina ugu camalka wanaagsan leh lama odhan ka ugu camalka badan waxaa la yidhi axsanu camalan akaru camalan lama odhan marka waa ikhlaaska iyo mutaabacadii albaabkii baabay u baratameen markaasay qamiiskii xagga dambe ka jeexday illa way eryanaysaay odaygiibaabay albaabka kula kulmeen markiiba isagay ku rogto waxay tidhi ninka reerkaaga xumaan la damca maxaa abaalkiisu yahay in la xidho iyo in la cadaabo mooye ma wax kalou mutaystay markaasaa yuusuf isberi yeelay oo uu yidhi iyadaa naftayda iga damacday nin baa markaa ka markhaati kacay muxuu ahaa lama tilmaamin tafaasiirtu hadallo badan bay halkaa ku sheegaanoo sabi yaroo la siduu ahaayo ilaahay ka dhawaajiyey nin weynoo baaliqoo dee xakiim oo caaqilu ahaa oo ilmaadeer ahaayeen waxyaaba badan baa lagu sheegay laakiin waxaynu ku gaabsanaynaa inta alla ka sheegay oo wa shahida shaahidun min ahliha ama ha yaraado ama ha weynaado mid unbaa meeshii ka markhaati kacoo xukunkii gaadhay oo waxa uu yidhi qamiiska ha la eego hadduu xagga hore ka jeexan yahay been buu sheegayaa yuusufe iyadaa run sheegaysa waxay tilmaamaysaa isagoo isagu damcay oo kusoo dhaqaaqay dee inay iska xajinayso shaarka ay ama qamiiska xagga hore ka jeexjeexday haddiise qamiisku xagga dambe ka jeexan yahay isagaa run sheegaya oo iyadaa been sheegaysa oo waxay tilmaamaysaa dee isagu inuu kasii jeedu ka cararayo iyaduna ay soo qabsanaysay dabeed markii uu arkay odaygii ninkii haweenayda qabay shamiiskii oo xagga dambe ka jeexan markiiba wou fahmay isagoo wuxuu yihi inahu min kaydikun ina kaydakuna caiim waa makrigiina iyo shirqoolkiinii makrigiina iyo shirqoolkiinuna waa wenyi halkan culimmadu waxay sheegaan yacni makriga iyo dabinka dumarku inuu culus yaho uu wen yahay oo xataa qur-aanku dabinka ama shirqoolka shaydaanka daciif buu ku sheegay ina kayda shayaani kaana daciifa ka dumarkana waxaa lagu sheegay ina kaydakuna caiim walidalika rasuulku sal allahu alayh wasalam waa kii lahaa maa ra'aytu min naaqisaati caqlin wa diinin adhaba lilubi rajuli lxaazim min ixdaakun ma arag yacni kuwo caqligooda iyo diintoodaba nuqsaani ay ku jirto oo haddana ka bedeli og ninka ragga ugu adag caqligiisa iyo waxa weeyaan waxa uu doonayo ka doorinoo ka bedeli og yacni ninka rag ugu adag gabadh unbaa laga yaabaa inay dhinac kale u rogto marka taasi waxay tilmaamaysaa dabinka iyo shirqoolkoodu sida uu u badan yihi sidaa darteed ayaa nebiguna sala allahu calayh wasalam waxau yihi maa taraktu bacdii fitnatan adara cala rijaali min annisaa yacni dabaday kamaan tegin fitno ragga kaga culus fitnada dumarka yacni ninka ragga ah wax fasahaadiya waxa ugu culus waa dumar sidaa darteed baa loogu tilmaamay ina kayda kuna cadiim oo hadalkiisii laga xikaayooday qur-aanku waa iqraariyey ee ma inkirin waxay tilmaamaysaa makrigoodu inuu culus yaho aanu fududayn kadib markaa haddana wuxuu kusoo jeedsaday yuusuf oo waxau ihi yuusuf acrid can hada wastakfirii lidanbik yuusufowna iskaga jeedso arrintan iyo dhacdadan oo ha sheegsheegin oo yacni dee si aanaan u fadeexadoobin cidna ha u sheegin iyadiibuu ku jeedsado wuxuu yidhi ilaahay dembi dhaaf weydiiso waa dembaabtee inaki kunti min alkhaai'iin marka yuusuf halkaas ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala baraa'adiisii ka muujiyey inuu beri ahaa oo uu ka dhowrsoomay wixii oo ilaahay ka dhowr oo ka badbaadiyey waxay haweenaydaasi la doonaysay fitno iyo xumaan ahayd allah waxau ihi wajaa-at waxaa timid sayaaratun socoto safar ah oo fa arsaluu waxay direen waaridahum ceelalyadoodii yacnii ninkoodii ceelalyada ahaayee ceelka usii tegayee ugana soo dhaaminayey waxay uga baahan yihiin iyo dararkana u diyaarinayey oo had iyo jeer dadka socotada ah qof bay ceelka kusii hormariyaan u diyaariya ama uga soo dhaamiya markaa ceelku yuusuf ku jire lagu riday intay agdegeen ayaa fa arsaluu waxay u direen waaridahum ceelalyadoodii kii ceelalyada u ahaa ee waxa weeyaan darkana usoo diyaarinaya biyahana uga soo dhaaminayay ayay u dirteen fa adlaa dabeed waxa uu ku riday ninkii ceelalyada ahaa dalwahu waadaantiisii buu ceelkii ku riday dee waadaantii yuusuf baaba kusoo dhacoo soo raacay qaala waxau ihi markuu arkay yaa bushraa bushaarooy kaalay waa wakhtigaagii uxduri hada awaanuki faxduri ama yaa bushraaya bushaaradaydii kaalay haadaa kani hulaamun waa inan yar wa asaruuhu waanay qarsadeen bidaacatan xaal uu yahay badeecad yuusuf badeecad bay ka dhigteenoo waa qarsadeen si aan loogu qabsan wallaahu allana caliimun kii u cilmi badan weeyi bimaa yacmaluuna waxay samaynayaan waxa kan ceelalyadaa iyo ciidankiisu ay ku samaynayaan yuusuf ilaahay waa ogyahay ama walaaladii waxay ku sameeyeen iyo halkay dhigeen ilaahay waa ogyahay wa sharawhu waxay yuusuf ku iibiyeen biamanin lacag baksin yar daraahima ka bedel shilimay siisteen oo ku iibiyeen shilimadaasoo macduudatin la tiriyey wa kaanuu waxaanay ahaadeen fiih ay fii shani yuusuf arrinka yuusuf waxay ahaadeen min azaahidiina kuwa ka zaahiday oo iskaga tagoon dan iyo muraad ka lahaynoo qiimo yar ku tuuray bay ahaadeen wa qaala waxau ihi alladii kii ishtaraahu yuusuf iibsaday min misra reer masr xaal uu ka tirsan yahay waa ninkii casiisu misra ee boqorka ku xigaye limra'atii haweenaydiisii waxau ku yidhi akrimii hagaaji mahwaahu ina kan yar makaanu hoyaatinkiisa iyo maqaamkiisa hagaaji oo daryeel oo ha dayicin casaa waxaba la arkaa oo suurowda an yanfacanaa inuu ina anfaco u dee gacanyariya shaqaalaba inoo noqdo aw natakhidahu ama aynu ka yeelano waladaa ilmo oo dee maadaama aynan caruur dhalin inuu ilmaba inoo noqdaa suurowda alla waxau ihi wakadalik sidaa yuusuf ceelkaanu uga soo badbaadinay ayaanu makanaa ugu dhiibnoonu gacanta ugu gelinay liyuusufa yuusuf fil ardi arlada yacnii sidaa aanu ceelkaba uga soo badbaadinay ayaanu dhulkii masarna gacanta ugu gelinoo mas-uuliyaddiisa u saaray walinucallimahu ciladan cilada kale ku cadfantahay usoo qadar waxaanu ardu misra u makansiinoonu gacanta ugu gelinay linukrimahu si aanu u karaamayno yuusuf iyo walinucallimahu si aanu u barro min taawiili laxaadiidi wararka iyo riyooyinka fasiridooda si aanu u barro wallaahu allana haalibun waa kii ku adag ee ku gacan sarreeya calaa amrihi amarkiisa ilaahay amar kastoo uu bixiyo kii ku sarreeye ku gacan sarreeye weeyi ee cid celin karta aanay jirin iyo cid ka hor iman kartaa toona inamaa amruhu idaa araada shay-an an yaquula lahu kun fayakuun cid alle cid celin kartaoo maanici kartaa ma jirto wallaahu allana haalibun kii ku adag ee ku gacan sarreeye weeyi calaa amrihi amarkiisa walaakina akara annaas ha yeeshee dadka bedidoodu laa yaclamuuna garan maayaanoo ma oga walamaa balaqa markuu gaadhay yuusuf ashuddahu adaygiisii markuu gaadhay ee uu dhammaystirmay jidh ahaan iyo caqli ahaanba waxaa lagu tilmaamay markaa da-da afartanka ee ambiyada loogu waxyooda eh xilligaas ayaa aataynaahu waxaanu siinay yuusuf xukmaa xukun baanu siinoo nebinimadii ah iyo wa cilmaa cilmi ayaanu siinay wakadalik sidaa aanu waxa weeyaan yuusuf u abaalmarinee maqaam sare aanu u siinay sidaas oo kale ayaanu najzi u abaalmarinaa almuxsiniina kuwa samafalayaasha ah wa raawadathu yuusuf waxaa damacday oo doontay allatii haweenaydii huwa isagu fii beytiha gurigeedaba uu ku sugnaa ayaa can nafsihi naftiisii ka doontay oo waqallaqat way soo xidhxidhay al abwaaba albaabadii oo dhan oo wa qaalat waxay ku tidhi yuusuf hayta lak kaalay adaan kuu jeedaa oon kuu baaqayaay qaala waxau yihi yuusuf macaada allaah ilaahay magangelyadiisa ee acuudu billaahi macaadan allan kaa magangelayaa innahu shanigu waxa uu yahay rabbii sayidkaygu iyo maaligaygan ilahi axsana waa wanaajiya mahwaaya maqaamkayga iyo noloshayda iyo makaanka aan galaba waa hagaajiyo waa idaryeelay mufasiriinta qaarkood waxay ku fasiraan rabbii rabbigayga aan caabudayaa axsana mahwaaya waa i hagaajiyey laakiin qowlkaa waxaa kaga munaasabsan siyaaqa hadalka laga hadlayay rabbi in looga jeeda sayidkiisii soo iibsaday sidaasaa macnuhu raajix ku yihi marka waxau ihi innahu innahu zawjkaagana ama odaygaagani rabbi waa sayidkaygii ilahaa waa maaligaygii soo iibsaday eean gacanyaraha u ahaa oo axsana wuu hagaajiye mahwaaya makaanu hoyaatinkayga iyo meesha aan gala iyo maqaamkayga waa hagaajiyey innahu ina alamra washa'na arrinkiiyo xaalkuna waxa uu yahay laa yuflixu aalimuuna inaanay daalimiintu guulaysan oo marnaba aanay liibaanin marka waxa uu leeyahay ninka i hagaajiyey gogashiisa inaan u weydaartaa ma suurtoobayso walaqad hamat bihi wallaahi laqad hamat way damacday haweenaydii bihi yuusuf oo xumaan bay ka doontay wa hamma waa damci lahaa yuusuf bihaa iyada wuu damci lahaa lowlaa an ra'aa haddii aanu arki lahayn burhaana rabbihi rabbigii xujadiisa ay lahama biha waa damci lahaa laakiin burhaantii rabbigii ee waadix ahayd buu arkay oo ma damcin manu hamiin xaggeedana ma eegin waa kaa iskaga cararay marka waxaad tidhaahdaa wahama biha isaguna waa damci lahaa lowlaa an ra'aa burhaana rabbihi rabbigii xujadiisa haddaanu arki lahayn laakiin xujadii rabbigii buu arkay oo ma damcin manuu doonin kadalika linasrifa canhu suu'a waalfaxshaa kadalik kadalika araynaahu lburhaan sidaasaanu xujada cad iyo burhaanta u tusnay yuusuf linasrifa si aanu uga leexinno canhu yuusuf asua xumaanta iyo walfaxshaa tafoolxumada badan ee zinada ah waayo inahu yuusuf min cibaadina almukhlasiin addoommadayada la khaalis yeelay ee cibaadada loo saafi yeela loo barax tiray buu ka mid yahay wastabaqaa way u baratameen yuusuf iyo haweenaydii albaaba albaabkii bay u baratameen oo u kala dheeraynayeen waqadat way jeexday haweenaydii qamiisahu yuusuf qamiiskiisii ayay jeexdo min duburin xagga dambe ayay ka dilaacisay wa alfayaa waxay ka heleen yuusuf iyo haweenaydii sayidaha haweenayda ninkeedii waxay ka heleen lada albaab albaabka agtiisii bay ka heleen iyagoo is-eryanaya ayaaba odaygii ku soo baxay qaalad waxay tidhi markiiba maa jazaau man mid abaalmarintiisu maxay tahay dee makriga iyo shirqoolka waxaa ka mid a bal siday markiiba hadalka u heshay may kayrkayrin may argagixin markiiba cibaarada waxay ku rogtuun yuusuf oo ninka reerkaagii xumaan la damcaya abaalkiisa waa maxay unbay tidhi iyadaana eryanaysa qaalad waxay tidhi markaa maa jazaau man mid abaalmarintiisu maxay tahay ama maa jazaau man mid abaalmarintiisu miyay ahaatay may ahaanina waa istifhaam inkaari ah kaasoo araado la doono biahlika ehelkaaga suu-an xumaan ilaa an yusjana in la xidho mooye ma wax kala abaalkiisa ah aw cadaabun aliim ama cadaab xanuujiyo la mariyo mooye qaala waxauu yidhi yuusufiya iyada ayaa raawadatnii iga damacdo iga doontay can nafsii naftayda iyadaa naftayda iga doontay xumaan inaan ku sameeyo wa shahida waxa markhaati kacay shaahidun mid markhaati kaco min ahlihaa haweenayda ehelkeedii ka mid ah oo waxa uu yidhi markhaati kaciisu waxa weeyi in kaana hadduu ahaaday qamiisuhu yuusuf qamiiskiisu qudda mid laga dilaaciyo min qubulin xagga hore fa sadaqad run bay sheegtay haweenaydu wa huwa yuusufna min alkaadibiina kuwa beenta sheega ayuu ka mid yaho isagaa been sheegay oo waxa uu leeyahay haddii xagga hore laga jeexjeexay isagaa weerar ahayo way iska celinaysay wa in kaana hadduu ahaaday qamiisuhu yuusuf qamiiskiisu qudda min duburin mid xagga dambe laga dilaaciyey hadduu yahayna fakadabat iyadaa been sheegtay wa huwa yuusufna min asaadiqiina kuwa runta sheegay buu ka mid yahay oo isagu wuu ka cararayay iyadaa soo qabsanaysay oo xagga dambe ka dilaacisay ilan hadduu kusoo jeeduu isagu weerar yahay xaggan horaa dilaacu noqon lahaa laakiin marba haddii xagga dhabarka dilaacu noqdo isagu wuu ka cararayay iyadaa edyanaysa oo markaa ta beenta sheegaysaa waa iyada falamaa ra'aa markuu arkay odaygii haweenayda qabay waa casiisu misra eh qamiisahu yuusuf qamiiskiisii oo qudda laga dilaaciyo min duburin xaggii dambe markuu arkay qaala waxau ihi innahu arrinkan iyo dhacdadani iyo hadalkaad haweenayahay ku hadasheed lahayd maa jazaau man araada biahlika suu-an ficilkan iyo hadalkaagaad ku hadashay innahu arrinkaasi min kaydikunna shirqoolkiinnii iyo dhagartiinnii laydinku yaqaanay haddaad dumartihiin weeyi waayo inna kaydakunna shirqoolkiina iyo dhagartiinu cadiimun waa mid weyn haddana yuusuf uu ku jeedsaday oo waxau ihi yuusufu yuusufow acrid iskaga jeedso can haada arrinkan ficilkan iskaga jeedso cidna ha u sheegin haddana haweenaydiibuu ku jeedsaday oo wastakfirii lidambiki adiguna dembi dhaafkaaga ilaahay dembi dhaaf weydiiso wastakfirii dembi dhaaf weydiiso lidenbiki dembigaaga dhaafid u weydiiso ilaahay ayuu iyadana ku yidhi waayo innaki adigu kunti waxaad ahaatay min alkhaai'iina kuwa gefka u kasa ee u badheedha ayaad ka mid ahaatay wallahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fi shabakati manhaji online